Hello?
waa wiil Hello?
wiil marka dhiskuraal weye Yep.
walaalo wiil marka dhiskuraal yeela aqoonsi ma wataaye Ma garanaya nabarkaaga haya.
waa xaruntiina ooma deg lacagna dawla jirta sawirada sawirana soo diraa Lacagtaaga ma jirto. Lacag baa kugu jirta.
soddon baa ah, shan iyo labaatan kun baa igaga jirta
Soo yeedhiba nabarkaaga ma kana mise ku kale.
waa lambarkan aan kaala hadlayo
Eber sagaal. Soddon iyo sagaal.
sideetan iyo shan Siddeetan iyo shan.
konton iyo labo lixdan iyo sagaal Konton iyo laba. Dee lacagta haddaad ku shubtay marka hore kuma jirin de.
taa mar dhawita wakiil baa mar dha dhexdaara isoo tuuray Dee marka hore lacag kuma jirin aan iyagii ii daanu.
marka ayaga soo sii tuuray Kuma jirin lacag markaa.
waa me markaa ka hor baan lacag soo goyn ku yidhi isoo tuur
Sug waxaan la hadlay inanka Jamaal baan ku celinay ku jira khadka.
halkan ku jiraa Hmm.
ayo walaalo
Hello.
waa walaalo
Taleefanka waan qabanaya sug baan. Jamaalo. Hello. Walaal lacag buu iskaga shubay intii aan ku warcelin. Lacag buu iskaga shubay shan iyo labaatan kuna. Lacag buu iskaga shubay shan iyo labaatan kuna inanku. Waa ban qaylinayaa imada hadmi. Wiilkii lacag shan iyo labaatan kun uu ku shubay in taleefonka markii kabacdi inankan kuu sheegay bilaa aqoonsiga ahaa markii lacag ugu meeli jiray ya sugan feeriya mana ballaarhsanayd sood shan laakin lagu jirto aye kaala fiir hadda anigu waan u sheegay markii hore uu isoo weydiistay een, u eegay lacag kumay jirin waad fahantay maaha ilan show wakiil buu joogay oo intii aan taleefon ka qaban lahaa aad adiga kusoo wacay aad ku hadlaysa adiguna buu lacag ku shubay le waxaan ku ihi ruuxan aqoonsi lahayn oo ballaadhin karan ku wada lacag shan iyo labaatan kanaan inuu ku shubay haddada inuu ku shubay sagaalkii iyo wuxuu ku shubay soddon iyo laba intaan wada hadlaynay kabacdi buu ku shubay sagaalkii iyo soddon iyo laba daqiiqo Hello.
waa walaalo
maxaan sameynaa xala walaan wiilkiina wax waraacabi ma siinin sug waxaan la hadlay inan kale
ayo
maxamed baan la hadlaya mida kale waa see lagugu garan lacagta in adigu leedahay inaadan lahayn haddii lagula isticmaalo ka waran aqoonsi la-aan
waa eed walaalo aqoon aqoonsi maxaa u samaysan weyda aqoonsi ha muskeer baadi aan aqoonsina ma samaysan
reer baadiyaa taa aa tuulada dusheeda degmada dusheeda
sugaya maxamed baan la hadlay walaal maxamed fiican tahay kuwaas baa walaa lacag iskaga xubay shan iyo labaatan kuna umana ballaadsanaa lacag shan iyo labaatan kun iskaga shubay lacag shan iyo labaatan kun iskaga shubay taleefanka gawdhe lacag buu ku shubtay hawe ah ha marka umana ballaadsano oo aqoonsi ma laha dee wuxuu kuleeyahay ii ballaadhiya lacagtaas ay jirta lacagna way kaga jirtaa dee bilaa aqoonsi kuma ballaarin karaan kuuri marka maxaa xalan sameeya ruuxina waa kay soo wareegay jamaalna may may may kuuriye ruuxii lacagtiisa baa rabaa buu leeyahay shan shan kun ula bax baan ku dhahaa
way way bixi weyda walaale
yaan dawradayda nii soo diri nii reer baadiyaan ha anoo aqoonsi ma lihi buuri una waxaan ku idhi haa walaal shan kun kala bax bay ku dhaheen ufay kuu baxaysaaye ma shan shan ha ayee bal waan ku eegi walba shan kun la bax
maalintiiba shan kun mise ma- mise shan shan kun oo kala shan yar shan kun shan shan kun la bax ilaa soddon intaad ka gaadhi Aye.